bismillahi raxmaan raxiim waxaynu shuruud sujuud sujuud shuruudday leedahay mintn fadal waa mise toddobaka koowaad toddoba xubnood toddobada xubnood tiri wejiga labada kaf waa saddex laba faraha cagaha waa shan labada jil a toddobada a wejiga waxaa la socda laakin sanka soma sanka iyo ilaa afka ma laga sujuuday intaasa waa socda afkana afka dhulka laguma dhigay a saxiix sa- wejiga jabhada waa intan laa iyo sanka intaas ayagoo la socota dhulka la dhigay hadduu qofku dhabanka dhigo oo dhinaca soo kale uu dhigo dhulki sujuud sujuudi ma asaxayso sujuud waxay ku asaxaysaa jabhada jabhada waa intaas dhakada hadduu dhigana ma asaxayso waxaa la doonaya intaa jabhadda la yidhaahdo fooda la yidhaahdo ayaa la rabaa dhulka ina ta- inay taabato sankuna waa la socdaa marka sankuna waa dhulka taabta isaguna sanka dhulka in laga qaado lama ogola wuu diiday rasuulka caleyhi salaatu wasalaam marka shardiga koowaad waa in laga sujuudo toddoba xubnood toddobadiina waa la sheegay shardiga labaad fadal ay laba ah taxamul taxamul raas waxa micneheed ya waa madaxii dhulka waana si fiican u saaran loo jeeda waxaana lagu garanayaa meel eh, haddii maalan cudbi oo kale iyo waxaas meesha taala haddu in- way diismaysa makshuufada ka waran jawaadan makshuufata qofka haddii wejigiisii cumaamada saaran tahay ama go-i oo kale ama koofiyadii oo ku suj- uu ku sujuudo sujuudiis ma ansaxaysaa asaa soobka a waxaan haynaa markaas saddex shardi in toddoba xubnood laga sujuudo in wejiga makshuuf ahaado in taxaamulkii jabhada eh, taxa- taxaamul biracsi madaxiinu xoogu saaro dhulkii waxaan haynaa saddex baa lahay ka afraad ya sujuud waxaan haynaa in loo koobanin a bas wan ay ka shanaad waa inaan lagu sujuudin shay dha- dhaqaaqa qofka wata oo la dhaqdhaqaaqaya sida goy oo kale iyo wixii la midka ah kalixaad ya inay hooseyso qaarkii sare waa hooseynaya qaarkii sax wey ta ugu dambaysa toddobaad ya waa inuu ku xasilo muxuu ku xasilaya sujuudda in lagu xasilo toddoba wey waay awqaat salaa salaada awqaadda leeda duhur waktiga ugu horeeya iyo waktiga ugu dambeyshay ya waa zawaalka kow ha shaygii iyo hadhkiisi sax shaygii hadhkiisa maskala adigna casarka a shaygii hadhkiisa markas la kaadan in yar uu ka siyaado wuu kuku dhamaanaya cadceedu dhacdo maqribka adigana cadceedu dhacdo goormu dhamaanaya ya iftiinka markuu dhamaado iftiinka maxaa la dhahdaa shafaqu alaxmar hay salaada cishaay goormus a markuu tago طلوع الفجر فريد طلوع الفجر واجد الله يسوق دماني هذا كان يرمن شيئنا صلاة عشاي وقت دماتها سيدا كتابك نقول تالا وواجد الله عيسى صلاة الصبح مركز سوق جلسه أيها كل أمانة إمام الشافعي رحمه الله لو قول كلية هاي waxa weeyaan ulul leyl ulul leylka ayuu ku dhamaanay hadduu habeenka saddex meelood oo meelahan ay tagto salaadii cishaa wixii ka dambeeya wuxuu arkayaa inay tahay mid la qalaynayo markaa salaada cishaay waktiga ay dhammaanayso waa muntasafu leyl habeenka kala badh markuu gaadho baa u dhammaanaya culimada shaaficiyada qaar ka midana saa way sheegeen oo salaada subax ama ama dulculfajri la gaarhi maayo habeenkii mar markuu kala badh gaadho wixii ka dambeeya haddaa salaadii cishaay la tukado salaadii cishaay qalay noqonaysa ee waktigeedii salaad la tukanaya noqon mayso salaada waktigeeda ugu dhammaaday waxaana u daliila adilo fara badan waxaa ka mid ah rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu yihi faidaa sallaytum alcishaa fainahu waqtun ilaa nisfi lleyl marka salaadda cishaa tukatiin salaadda cishaay waktigeedu waa ilaa iyo nisfu lleyl habeen kale barhkiisa riwaayo kale waqtu lcishaai ilaa nisfi lleyl wa waqtu salaati alcishaai ilaa nisfi lleyl lwsat marka axaadiidaas waxay tusanayaan in uu ku dhammaanay salaada cishaay habeenka kala barhkiisa uu ku dhammaanay qowlkaas baana raajixa odhanaya salaada cishaai waktigeedu wuxuu ku dhammaanayaa muntasafu lleyl habeenka kala barhkiisa ku dhamaanay kaasaa sawaab awqaat nah awqaadda la diiday salaada waa imsa waa shan haye tiri shanta cadceeda markay soo baxdo ilaa inta waranka soo gaadhayso qadarkii haye markii bartanka taagantay ayna dhaqaaqin haye ilaa intay dhacayso samada bartankeeda markay taagan tahay maxaa laga soo reebaya maalinta jimcaha xadiid kusoo aroran waa daciif waa sax salaadaha aan la tukanin ay salaadaha ay tahay inaan la tukanin salaadaha ay tahay inaan la tukanin awqaat awqaat annahi fadal sunihii muطlaqaha iyo sunihii muطlaqaha waa sax mid baa haray haysa muxuu sheekhu inuu qeybiya salaadaha xilligaasi la tukanaya hay ha ha a sax wey ha sax wey waa saxday laakiin waxayn u baahan nahay in yar kala qaado mahaysa salaadaha la tukan karo salaadaha la tukan kari kuwaan la tukan karin maxay kala noqonayaan ha ha saas waxba kadib lama tukanayo sax hay fadal laba loo kala qaaday salaad sabab leh iyo salaad aan sabab lahayn ba loo kala qaaday marka hore salaadaha aan sababta lahayn salaad kasta oo sabab leh waa la tukan karaa sababtana wax loo kala qaadaya ti aan sababta lahayn maya cagska ka dhig waxaad tirahdaa salaada aan sababta lahayn lama tukanayo salaada sababta lahana laba loo kala qaadaya saasa sax kute ya mid sababteeda ka horeyso iyo mid ay sababteeda ka dambeyso ta sababta ka horeyso waa la tukan karaa a maxaa tusaala ta sababta ka dambeyso maxaa tusaala argacteey alixraam sax farid waa saas wey waxaan u qaybinay shalay asbaabta salaadaha sababta namisan u qaybinay laba horta marka hore waxaan u qaybinay salaadihii la tukanaya xilligaas laba soo ma salaad sabab leh iyo salaad aan sabab lahayn salaada aan sababta lahayn waa sunnayaasha mutlaqa ahaa igama banaan salaadaha sababta lamisan u qaybinay laba salaad sababta ay ka horeyso iyo salaad sababta ay ka dambeyso salaad kasta oo sababteedu ay ka horeyso waa la tukanaya sida taxiyatulmasjidka oo kale labada ragcadood dawaafka oo kale labada ragcadood taxiyat mxuuha weysada oo kale salaadii kusuufka oo kale salaadii istisqaaga oo kale salaadaha sunayaasha ah ee asbaabtooda ay ka horeeyaan waa la tukanaya iyo salaadihii faralka ahaa oo qofku qaleynayay waqtiyadaas salaadaha sunayaasha ah ee sababtooda ay ka dambeyso lama tukanayo tusaalaheeduna waxau noqonayay labadii ragcadoodee ixraamka iyo salaada istikaarada salaada istikaara laftiisa masjidka ka dambeysaa oo marka salaada la tukada dabadeed baa istikaarada la yimaada sida ahlu cilmigu sheegay ya ha waktigii waktigii waxaa laga yaabaa inay dhacdo salaad waktigeedii waxay muqaarananaysaa sababtii waxaas muqaaranaynaya muxuu ahaaye iyo salaadii sala horta tusaala waxba tusaale saasa ma laha lakin wuxuu kala jeedaan un waxaa dhici karta inay tani waktigii nahyiga ka hor ina dhacdo laga yaabo waa salaad qabla qabla waqti nahy inay in la tukado dhacdo laga yaabo ayay dhici karta marka wax tusaale rasmiya ma laha salaaduwa saasun waxaa haddii ugu dhawaato waa salaadii qofku ku naderay oo kale salaaddii manduurada nadar buu galay amaba salaaddii qalaha ahay kuwaas laftooda way ku dhawaanayaan waktigii muqaarano marka salaad sababteedii iyo ay ismuqaaraneynayaan muqaarano ah wax tusaalanaya maan arki salaada janaazado kale iyaduna mutaqadim weya sababteedu ay ka horeysa ilan janaazada sababtay iyadana mut marka iyadana waa la tukan karaa wey atyaadkana atixyaadka mayn akrinaa micnihiisa bismi illah raxmaan raxiim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah wslm wbaraka clى mxamed wclى alihi wصaxbihi ajmaciin ataxiyaatu ataxiyaat waa jamcu taxiyatin marka ataxiyaat waxaa lagu micneeyey macnayaal dhowr waxaa ka mida almulk alcadama albaqaa ataxiyaatu haddii mulkiga ku macneyno waxa weyaan mulkiga waxa iska leh ama weynida waxaa iska leh marka taxiyaadkii aynu ku micnino alcadam ama aynu ku micnino albaqaa baaqinimada cidda baaqiga noqonaysa ee aan halaagsamaynin baaba-aynin waxaa iska leh lilah marka weynidii iyo boqortinimadii iyo mulkigii ilaahay baa iskala weyn almubaarakaatu waa jamcu baraka albarakatu kahrat lkhayr khayrka badan baa la dhahaa marka khayrka badan khayraadka faraha badan ilahay baa iskale wsalawaatu wsalawaatu waa salaadahaynu tukanayno ilaahay baa iskale shantii salaadood salaadihii cibaadada ahaa ilahay baa iskale waxaa kale lagu micniyay addacawaat ducooyinka wixii ducaa ilaahay baa iskale keligii oo la baryaya oo cid kale lagu labayn maayo alطayibaatu waa alkalimaatu اطayibaat kelmadaha wanaagsanna ilaahay baa iska leh aلsalaamu عalayka ayuha الnabiyu waraxmat اllahi wbarakaatu aلsalaamu عalayka nabadgelyo korkaaga ahaato ayuha الnabiyu nebiyahow raxmat اllahi naxariista ilaahay wabarakaatu barakaadkiisu assalaamu calayna korkayga ha ahaato salaan iyo nabadgelyo iyo wa calaa cibaadi illaahi addoomaha ilaahay korkooda alsaalixiina ee wanaagsan ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxamada rasuulu llah marka inta ugu horunba ugu muhiimsan taxiyaadka waxaa lagu micneeyey mulkiga inuu ilahay iska leeyahay ama weynida mubaarakaadkuna waa khayrka faraha badan leh salawaadkuna waa salaadaha aynu tukanayno ama ducooyinka labada macnoba way leedahay adayibaatuna waa kelmadaha wanaagsan weya marka waa intaas waay wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala sunanu الsalaa salaada sunayaasheeda sunayaasha salaada shalayna waan soo yaro tilmaanay waxaa ay u qaybsamayaan laba qaybood sunayaal la yidhaahdo abcaad iyo sunayaal la yidhaahdo hay-aad labadaasi farqiga udhexeeyaan waxa weeye abcaad sunayaashaasi haddaa laga tago waxaa lagu kabaa sujuudu sahw bacdigaasi waxa uu shabahay faralkii oo kale markaa sujuudu sahw baa lala iman doona haddaa laga tago sujuudu sahwi baana kabaya sunayaasha haddii laga tago aan sujuudu sahwila la imanaynin waxaa la yidhaahdaa hay-aad baa la yidhahdaa hay-aadka waxaa ka mid ah gacmo kor loo qaado gacmo kor loo qaadayo marka la rukuucay kor loo qaadayo marka laga soo toosayo kor loo qaadayo hay-aad baa la yidhahdaa kuwa marka haddii qofkuu ka tago sujuudu sahwi la iman maayo kuwa haddii laga tago sujuudu sahwiga lagu kabayo la imanayana abcaad baa la yidhahdo toddoba inooga dhigaya sheekhu toddobada haddaa mid ka mida laga tago sujuudu sahwi baa lala iman doonaa horta abcaadda iyo ha- saasay iyo hay-aadkii u kala duwan yihiin labadaasay u qaybsamayaan midna sujuudu sahwi baa lagu kabaa oo abcaad baa la yidhahdaa shalayna waynu soo marnay sujuudu sahwiga markuu ka warramay asbaabtiisa waa in laga tago sanayaashaasi abcaadda la yidhahdo wax ka mid oo laga tago ama iyaga laftoodii bar ka mid laga sii tagaba abcaadu salaati salaada abcaadeydu ama sunayaasha sujuudu sahwiga lagu kabaa sabcatun toddoba weeyaan magacan abcaada la yidhaahdaana maaha magac yacni sharciya oo daliil ku soo arooray ee culimmada unbaa maaragtay iyagu istilaax ahaan u isticmaalay welibana culimmada qaar ka mida maaha culimmadii hore may aqoonin abcaadan iyo hay-aadkan sa loo kala qaaday abcaadu salaati abcaada salaada ama sunayaasha sujuudu sahwi lagu kabayaa sabcatun toddoba weeyaan atashahudu lwalu ataxiyaadka ugu horeeya iyo wa qucuuduhu fadhigiisa ataxiyaadka aqrintiisa markaa weeyaan iyo ataxiyaadka fadhi in lagu akriyaa waa salaadaha laba ataxiyaad leh ataxiyaadkeeda hore waa sunne haddii laga tago waxaa lagu kabayaa sujuud assahw culimmada qaarkood waxay idhahdeen atixiyaadkaasi waa waajib waana sida sawaabkaa waasalaatu cala alnabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga oo lagu saliyo fiihi atixiyaadkaa hore dhexdiisa atixiyaadka hore dhexdiisa nebiga lagu saliya calayhi salaatu wasalaam atixiyaadka ugu dambeeya oo nebiga lagu saliya muxuu noqonaya ha waajib ama rukni buu noqonaya yani waa rukni wey lagama tegiy isaga oo arkaanti mid kusoo marna laakiin atixiyaadka hore ee dhexe labadaas atixiyaadka hore salligiisa waa sunna wey haddii laga tago sujuud sahwa lagu kabay wsalaatu cala alaali aalka rasuulkoo lagu saliyo sala allahu calayhi waali wasalam fi tashahud alakhiiri atixiyaadka dambe dhexdiisa marka waa aalkii aalkii rasuulka oo lagu saliyo calayhi salaatu wasalaam aalka rasuulka marna wuxuu noqdaa aal caam ah marna wuxuu noqdaa khaas waxaynu ku arki doonaa zakada insha allah aalku waxaa dadka muslimiinta o dhan buu mar noqdaa marka kale khaasku yahayna waa dadkii uu zakada xaaraanta ka ahayd qaraabadii rasuulka ee zakadu xaaraanta ka ahayd ayaa la yidhahaa marka aalkii rasuulka oo lagu salliyo atixiyaadka ugu dambeeya iyadana waa sunna weeyaan haddaa laga tago sujuud sahwi baa kabaya wlqunuutu qunuuda iyo wa qiyaamuhu istaageeda istaag baa lagu akriya qunuuda fadhi laguma akriyo qunuuda laba salaadood baa loo sharciyey sida madhabkuu qorayo labada salaadood mid waa faral midna waa sunne salaada faralka ee la qunuudaya waa salaada subax salaada sunnahee la qunuudayaana waa witrida weeyaan markaa qunuuda salaada subax waxaa la qunuudayaa ragcadda labaad marka laga soo tooso rukuucdeeda ayaa la akhriyaya masaladaasi culimadu laba qowl bay ku leeyihi imaamu shaafici raximahullah waxa uu ku tegay in salaada subax la qunuudayo qunuudi la akhriyo abu xaniifa iyo axmed ibn xambal iyo culimo fara badan oo kale waxa iyaguna ay yidhaahdeen salaada subax qunuud gaaroo leeda ma jirto oo u khaasa oo salaadaha kale ay kala gaar tahay qunuudu waa nawaasisha markay timaado shanta salaadoodba waa la qunuuday rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waa ka sugnaatay shanta salaadoodba inay qunuudeen axaadiida tilmaamaysa inuu salaada subax gaar u qunuudi jiray dhammaantood waa daciif may asixin kooda saxiixina waa hayru sariix ka saxiixa noqdayna kuma cadda in salaada subaxu gaar uu qunuudi jiray kuma cadda bal waxaa soo aroortay axaadiis tilmaamaysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii iyo rasuulkuba inna qunuudi jiray oo saxiixa oo sugnaatay anas bnu malik radia allahu canhu wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaana laa yaqnutu ila ida dacaa liqowmin aw dacaa calaa qowm muu qunuudi jirin isagoo qoom u ducaynaya mooyaane ama dad isagoo habaaraya mooyaane muu qunuudi jira abu hureyra wuxuu radia allahu canhu kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam laa yaqnutu fii salaati subx salaada subax muu qunuudi jirin ilaa an yadcuwa liqowmin dad inuu ducaynayo mooyaane aw calaa qowmin ama dad inuu habaaraya mooyaane waxaa saas oo kale abu malik alashjaci can abiihi qaala sallaytu khalfa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka gadaashiisan ku tukaday falam yaqnut muu qunuuday wa sallaytu khalfa abi bakrin abu bakr baan ku daba tukaday falam yaqnut muu qunuuday wa sallaytu khalfa cumar cumar baan ku daba tukaday falam yaqnut muu qunuudin wa sallaytu khalfa cuthmaan cuthmaan baan ku daba tukaday falam yaqnut ma u qunuudin wa sallaytu khalfa caliyin cali cali baan ku daba tukaday falam yaqnut muu qunuudin uma qaala yaa bunaya inaha bidcat waana xadiid saxiixa waxayna iga filan keliya qolada odhanaysa waa la qunuudaya su-aal baa la weydiinaya waxaa lagu odhanaya salaada subax marka la qunuudayo maxaa la akriyaya waxayna odhanayaa waxaa la akriyaya allahuma hdinaa allahuma hdinaa fi man hadayt wa caafinaa fi man caafayt soo sama rasuulku miyuu akriyay salaada subaxu dilmuu haysiin inuu salaada subax markuu qunuuday allahuma hadina fi man hadi akhriyi jiray waxay nagu odhanayaan maya lama hayad rasuulku muxuu akhriyi jiray haddaan ihahdo wuu qunuudi jiray soo maaha muxuu akhriyay muxuu akhriyi jiray haddaan ihahdo waxa alle wuxuu akhriyay lama soo warinba wuxuu akhriyi jiray oo ducaa oo dadku ay ka dhageysteen oo ay ka maqleen oo saxaabadu ay maqleen ilan way ku daba tukan jireen dadka ay usoo qaadeen usoo rareen oo dadka ay u sheegeen lama hayo marka mar haddii aan laba hayninba ducadu akriya haddaan laba haynin maxay kutusinaysaa inuu qunuudi jir mase inuu qunuudi jir ya inuuna qunuudi jir allahuma hadina fi man hadi xay ka timid allahuma hadina fi man hadid waa ducada witrida weeyaan witrida ayuu rasuulku baray calayhi salaatu wasalam saxaabadiisa inay ku ducaystaan markay qunu witrida kusoo arortay qunuud marka waxa uu baray inay allahuma hadinaa fi man hadayt ay yidhaahdaan qofku allahuma hadinii fi man hadayt wacaafini fi man caafayt waa waa qunuud waa witrda ducadeeda in saxaabadii oo dhan rasuulku ilaa intuu dhimanayay inay inoo soo sheegi waayaan inuu wuxuu akriyi jiray qunuuda oo inaloo soo warin waayo waa wax mustaxiila wey hadduu qunuudi jiray waxay ku dadaali jireen markuu aamusan yahay salaadda markuu tukanayo uu aamusan yahay ee hoos wuxuu akhriyay wuxuu akhriyay inay ogaadaan wuxuu kor u qaaday maxaad noqonaysa marka abu hureyra wuxuu intuu yimid rasuulka ilaahayo takbiirta iyo qiraada dhexdeeda maxaad akhrida intaad akhrida ii sheeg markaasuu sheegay allahuma baacid bayni wa bayna khataaya kamaa baacadta bayna almashriq walmaqrib saxaabada saa ugu dadaalaysa wuxuu hoos u akhriyay inay ogaadaan wuxuu kor u qaadayay inay ogaan waayaan wax suuragala maha marka horta waxaad ogaataa inaan laba hayninba rasuulku calayhi salaatu wasalaam ducadu akriyi jiray qunuuda uu ku qunuudi jiray lagama hayo daliil saxiixa iyo mid daciifatana xataa laguma hayo marka waxay kutusinaysaa inaanay inaanu qunuudi jirin laakiin qunuudu macaani badan bay leedahay waxaa ka mid a qunuuda alqiyaam awiil qiyaamka dheer baa ka mid a marka ictidaal marka samic allahu liman xamid ay yidhaahdo waqtiyada qaar kamid rasulku waa dheeran jiray weliba salaatuleilka oo kale waa dheeran jiray marka waxaa dhici karta qunuudu inuu noqotoba qiyaamkaa dheer inuu noqota laga yaabo aamusitaanka noqota waquumuu lilaahi qaanitiin waquumuu lilaahi qaanitiin ay saakitiin sukuudkana way noqota marka waxay kusoo ururaysaa uun salaada subax in lagu gaar yeelo qunuud oo salaadaha kale lagaga gaar yeelaa wax daliila ma laha sunana ma aha waa saas wsalaatu wasalaamu cala اnabiyi sala اllahu calay wasalam nebigoo lagu saliyo wa aalihi wa saxbihi fiihi qunuuda oo lagu saliyo rasuulka iyo aalkiisa saxaabadiisa in lagu saliyo iyaduna waa sunno weeye xadiid baa ku yimid muu asixin waa daciif weeyaan laakiin waxaa ku sugnaaday camal salaf saxaabadiiba ka sugnaatay markay qunuudaan salaada witrida ah markay qunuudayaan inay nebigana ku saliyi jireen calayhi salaatu wasalaam markaas qunuudda witrida marka la qunuudayo aalkii rasuulkiiyo aalkiisa waa lagu saleeyay mubilaat salaa salaadda waxyaabaha jibinaya tabtulu salaatu salaada waa buri tabtulu salaatu salaada waa buraysaa biarbacata casharata khaslatan biarbaca casharata khaslatan afar iyo toban khasladood bay ku buraysaa afar iyo toban shay bay ku buraysaa salaadu bilxadai bay ku buri doontaa xadadkii wa biwuquuci najaasati iyo najaasta dhicitaankeedii ku dhacdo qofkii jirhkiisa ama maradiisii in lam tulqa haddaan la tuurin xaalan markaba haddaan la tuurin min geyri xamlin iyadoo aan la qaadin wankishaafi lcawrati cawradii oo faydantaa iyo ku buri in lam tustar xaalan hadda markaba aan iyadana la asturin wanudqi hadal bixarfeyni lagu hadlo laba xaraf ayay ku buri doontaa aw xarfin ama xaraf mufhimin wax fahansiinaya camdan ogaana markaasu qofku ugu hadlo wa bilmuftiri wixii soonka jebinayay oo camdan loola yimaado ayadana waa jebinaya walakli lkaiiri iyo cuntadii faraha badnayd naasiyan xaalow yahay qof ilowsan iyadana waa jebinaya wa halaati xarakaatin saddex dhaqaaq mutawaaliyaatin isku xiga walow sahwanba ha ahaatay ilowba ee iyaduna waa ku jabaysaa salaadii walwahbati lfaaxishati wa bilwahbati lfaaxishati buuditaankii foosha xumaa iyadana waa ku buraya wdarbati mufridati wa bidarbati mufridati garaacii a xadka dhaafay iyadana waa ku buraya mufridka yani waa waa lagu talax tegay wa ziyaarati ruknin rukni ziyaadadina waa ku buri ficliyin ficliya camdan markaas loo ziyaadiyo wa ziyaarati ruknin rukni ziyaadadii ayaa ku buri doonaa ficliyin ruknkaasoo ficliya camdan ogaana markaasi loo ziyaadiyo wataqadumi calaa imaamihi imaamkiisa oo qofku ka horeeyo biruknini laba rukni uu ka horeeyo oo ficliyeyni markaa labada ruknin oo ficil ficil ah watakhalufi bihima iyo labada rukni inuu ka dambeeyo bikayri cudrin cudurdaar la-aan uga dambeeyana waa ku buri doontaa waniyati qaci salaati salaada goynteeda niyadeedana waa ku buri doona qofkuu niyoodo wa tacliiqi qacihaa goynteeda oo ku xidho bishayin shay ku xidhona way ku buri doontaa wataradudi fii qacihaa goynteeda uu ka noqnoqdana way ku buri doontaa iyadana halkan wuxuu noogu sheegayaa waxyaabaha salaada buriya afar iyo toban qaybood buu tirinaya oo ay salaada ku jabayso waxaa ugu horeeya bilxadath tabtulu salaatu biarbaca casharata khasla afar iyo toban khasnadood bay salaada ku jabaysaa bilxadathi xadath bay ku jabay naqaskii qofka ka yimaado isagoo salaaddii tukanay wixii weysada jabinayo ka yimaada weysadiisa way jabaysaa marka haddii weysadii salaadiisa ma jeeda haddii weysadiisi ay jabto salaaddii waa jabtay naqas baa ka yimid salaadii waa ka waa lakin waa inuu xaqiiqsado wey nin baa nebigu yimid calayhi salaatu wasalaam ninkaas wuxuu ismoodsiinayaa inuu naqas ka soo baxay ismoodsiinaya oo salaada dhexdeedii inuu naqas ka yimid markaasu wuxuu ku yihi rasuulku laa yanfatil aw laa yansarif salaadiinu ka bixin xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan ilaa uu dhawaq maqlayo ama ur uu helay yani waa inuu xaqiiqsada in wixii ay marka ka yimaadeen marka qofku markuu yaqiinsado inay wax ka soo baxeen marna shaydaanka dadka waswaasbu ku fura waxaa la yidhi labada baryo dhexdooda ayuu afuufaa shaydaanku suu qofku u moodo inay wax ka soo baxeen dabeetana uu salaada uga baxo intaa qofka ku jira salaadii shaydaankuna waa waa waa cadow weeyaan waxaa laga yaaba xataa inuu qofkii kun shay xusuusiyo uu garanba waayaba salaadii maxaa tukatay imise ragcadood baad maraysaa marka in qofku ku dadaalo had iyo jeer inuu maaragtay muxuuha qalbigii soo xaadiriyo shaydaanka iska naaro rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam way nafaayada marka xadadkii waa ku jabayaa taasoo macruuf wa biwuquuci najaasati nijaas dhicitaankeedna waa ku jabayaa maradii gaadha oo waxa weeyaan nijaas marada ku dhacda in lam tulqa haddaan la tuurin xaalan markaba haddaan la tuurin min geyri xamlin iyadoo aan la qaadayn nijaasusay ugu dhici kartaa nijaasus waxay ugu dhici kartaa waxaa laga qofku banaan inuu ku tukanayo banaankii markuu ku tukanayo dabayl baa soo dhacaysa dabayashii baa laga yaabaa inay soo qaado nijaas ama saala meesha taalay oo kale ama saxaro taalay meesha ayay dabayl soo qaadaysaa qofkiiba iyay soo saaraysa marka uu arka inay saaran tahay oo inu iska tuuraa tuuritaankii min geyri xamlin buu ku yidhi lama qaadayo dad gacanta ku qaadid nijaasta baad qaada ogow maradaadii ku dhacday ka tuuro marada markaa ka tuur waad ka tuuri doontaa ama shay baad iskaga leexin doontaa maalan aada sidatid baad iskaga tuuri doontaa nijaastu ama ha qalanaato ha noqoto mid qalalan ama ha noqoto mid qoyan labadaba waa isku mid weeyaan qofkii haddii nijaasi soo gaadho qalalan ama nijaas qoyan ay soo gaadho oo maradiisa ay ku dhacdo waa inu markaba iska tuuraa gacantana waa inanu ku qaadin haddii markaas uu iska daysto oo una tuurin ama gacmihiiba uu ku qaado salaadiisa waa buraysa wain naxaaha aw xamalahaa biyadihi aw kummihi batala salaatu waxaa la doonaya markaa ugu horeysa u arka iska tuuran la doonaya waay nijaasta qoyan taqalanan waxba dhib ma laha oo qofku iska tuuri karaya laakiin nijaasti qoyaneed markii soo duusho maradii ku dhaco way adag tahay in la tuuraa iyada lafteedii keliya in maradi la raaciy in maradii ku dhacdo haddaad iska tuurti maradiiba ku harsaabo way qoyantay lenootano maradiiba ay gaadhiba mar haddii nijaas qoyani qofka ay ku dhaco oo maradiisii ay soo gaadho waxay noqonaysaa laba xaaladood inuu maradii iska bixiyo salaadiisana u wadan karay oo sida maalan cumaamadii ama koofiyaddii ama shaarkii u xidhnaa oo kale nijaasa ku dhacda uu iska saari doonaa garankii baa uga hooseeya markaa salaadiisii waa uu iska wadan kara marka uu iska saaray rasuulkuba calayhi salatu asalaam kaba ayuu xidhnaa kabaha nijaas bay lahaayeen dabeetana waa isaga oo tukanaya ayaa loo waxyoodo loo sheegay inay kabuhi nijaas leeyihiin uu iska saaray marka qofku iska saari doona haddii ayna suuragal ahayn in la saaro oo hadduu iska saaro cawradii muuqana sidii macawiisti oo kale macawiis buu xidhan yahay nijaas baa kusoo duushay ama go uu guntan yahay dabeetana waxay noqotay inuu iska saaro haddii uu saarana cawradiiba muuqanaysa salaada waa ka baxaya deetna nijaastaas uu iska soo hagaajinaya dib uu salaadii usoo celinaya waa intaas iyado wainkishaafi lcawrati cawrada oo faydinta in lam tustar xaalan iyad markaba haddana iyadana aan la asturin cawrada oo faydinta cawrada in la asturo waxaan kusoo marnay shuruudii salaada marka qofku hadduu cawradiisii u faydo camdan batalat salaatu salaadiisu waa buraysa haddii laakiin marada ay ka dhaco ama dabayshii oo kale ay ka qaado isagoo tukanaya iyo maradii ka dhacday ama dabayshiibaa qaaday isla markiiba waa asturay salaadda waxba noqon mayso in lam tustar xaal markiiba waa asturay salaadda waxba noqon mayso jabi mayso wanudqi bixarfayni wanudqi hadal hadalku waa burinaya nudqi waa dhawaqa weeyaan marka dhawaqi waa hadalkii wey bixarfayni markaasu lagu dhawaaqo laba xaraf aw xarfin mufhimin camdan ama xaraf wax fahansiinaya dadkii ama la fahmayo ogaana markaasi caynkaa u sameeyey camdan ayuu caynkaa u sameeyey hadalka wuxuu ka koobnaada laba xaraf xaraf keli kalaam ma noqdo hal xaraf oo keliya ma noqdo maxay kalaam laakiin xarafka keliya hadduu wax macno leeyahay hadal macnole oo la fahmayo haddii uu yahay waa hadal buu noqonaya adi salaad waajibinay maxaa ka mid a maalan waxaa ka mid a qi oo kale qi waa hal xaraf macna ayuu leeyay qi min alwiqaayati iska ilaali wey qi waa min alwiqaaya laga keenayo waa iska ilaalintii iska ilaali wey ci oo kale waa cayn keliya weeyaan hoos dhaban ci waa hal xaraf laakiin macnuu leeyaho min alwacyi marka kuwa noocaas oo kalea fi oo kale waa fa waa fa keliya waa hal xaraf haddana macnay leeda fi min alwafaa oofi wey marka kuwa man xarafka keliya macnale isagu waa waa kalaam kalaam buu noqonaya hadalkii waa ku buraya marka salaadda way ku buraysa salaada oo lagu dhex hadlo waxaynu qaybinaa laba qaybood inuu qofku uu salaada dhexdeeda ku hadlo isaga oo og in salaada lagu dhex hadla inaanay banaanayn oo ay xaaraan tahay una qastiyayo qasd oo aanu is-ilowsanayn salaadiisu kaasi way jabaysaa bilijmaac culimadu waa ku ijmaaceen in uu qofku yahay qof is-ilowsan ilowbuu ku hadlo ama waa jaahilo inay xaaraan tahay ma garanayo isaga salaadiisu ma ay jabin waxuna noqon mayso wa bilmuftiri waxaa kale ku jabaysaa salaadii wa bilmuftiri camdan wixii soonka jabinayay muftirku waa wixii soonka jabinaya maxaa soonka jabiya cunitaanka iyo cabitaanka cunitaanka iyo cabitaankina waa jabinaya waxaa kala jabiya soonka waxyaabaha soonka jabinaya waxaa kale ka mid a qofku iska honqaaciya isagoo tukanaya hadduu iska honqaaciyana salaadiis way jabaysaa iyadana waxaa kale soonka jabiya calooshiisa oo wax gaadhaan sanka oo kale oo ka qaato isagoo tukanaya haddaa sanka wax iskaga shubo saa caloosh ku gaadha iyadana soonku waa jabay salaad way jabaysaa salaadu way ku jabaysaa marka wabilmuftiri wixii markaasi qofka afursiinayay camdan oo cunitaankii cabitaankii ka mid yahay camdan ogaan maxaa ku baxay wixii aan ogaan aan ahayn nisyaankii hadduu qofku wax cuno isagoo is-ilowsan ama wax cabo isagoo is-ilowsan salaaddii buu tukanayo xabad yaroo nabaadoo kale afka gashado waxaa loo qaybinaa laba qaybood inay tahay wax badan waxaan cunaya ama uu cabaya wax badan inuu yahay oo wax yar yahay haddii uu wax badan yahay salaadu way ku jabaysaa haddii wuxuu yahay wax yarna salaadu kuma jabayso wixii la cunayay wixii la cabayey maxaa loo qaybinaya markuu camdana inay ahayn nisyanka camda hadday tahay salaadu ku jabaysa marka nisyaanka ti maxaa loo qaybinaya laba inay fara badan tahay iyo inay yar tahay hadday badan tahay salaadu way ku jabaysaa walow habeys ilowsanaadeen hadday yar tahayna salaadii ku jabi mayso yaradii badna agga loo celina curfiga loo celina waxay dadku yaqaana way badan tahay iyo waxay dadku yaqaana culamada qaarkii waxay idhahdeen xabadda fuulkaa shayga hadduu la ekaado xabadda fuulka hadduu la ekaado shaygu waa badayn marka dee nabaadkii iyo fuulkiina was leegyihin soo ma ya mise kale mise fuulkaa weyn fuulkaa yar weyn miya wlakli lkaiiri iyo cunitaanka faraha badan naasiyan xaalow yahay marka isagoo is-ilowsan haddii uu waxna u cunayada way jabaysa wa halaai xarakaatin saddex dhaqaaq mutawaaliyaatin isku xiga walow sahwan isagoo is-ilowsanba marka hala yimaada dhaqaaq dhaqdhaqaaqi waa afcaashi walwathbati alfaaxishati booditaankii foosha xumaa uu boodi kor buu u boodi wadarbati garaaci almufridati xadka dhaaftay lagu talax tegay iyaduna waa jibinaysa waa afcaashi afcaal ficilu leeyimi dhaqdhaqaaqana waa ficil booditaanku waa ficil garaacina waa ficil ficilka salaada waxaynu qaybinaynaa laba qaybood waxaynu qaybinaynaa ficilka salaada dhexdeeda la yimaada waxaynu qaybinaynaa laba qaybood afcaal jinsigii salaada ka mida la soco afcaal ka mida maxay jinsiga salaada afcaal jinsiga salaada ka mida maxaa ka mid a rukuucdii ictidaalkii sujuuddii fadhigii qiyaamkii waa afcaal waa ficil qofkuu samaynayo uu rukuuca rukuucda uu rukuucay waa ficil weeye ficil buu samaynaya jinsigii salaada ayuu ka mid yahay inuu markaasi ficil uu sameeyo salaada jinsigeedii ka mida isagoo is-ilowsan hadduu sameeyo salaadiisu may jabin ma burayso sujuud sahw la iman doona waa sida qofka rukuuc siyaadiyey ama sujuud siyaadiyey ama fadhi siyaadiyey ama qiyaamba siyaadiyey ama ragcad kaleba ku darayba oo ziyaadaa la yimaad isagoo isilowsan waxaas o dhan samaynaya salaadiisa jabmaysa sujuud sahw buu la iman doonaa waa markuu sahwaysan yahay wey hadduu camdan u sameeyana salaadiisu buraysa nin salaada ku ciyaaraya wey hal ragcadda rukuuc keliya leedahay laba rukuucood ama saddex rukuucood buu sameeyey ogaan salaada ku ciyaaraya kaas salaadiisu way buraysa marka nadmigii salaada ayuu khilaafay marka ficilka jinsiga salaada ka mida haddii sahwan loo sameeyo salaadda ma jabaysa mise ma jabayso ya ma abayso haddii camdan la sameeyana way abaysa iyo ficil aan ka mid ahayn jinsiga salaada oo kan sheeku inoo sheegay jinsigii salaada ka mid maaha iyado waay wixii jinsiga salaada aan ka mid ahayn laba loo qaybinaya haddaba inuu ficilkaasi badan yahay iyo inuu si ficilkaasi uu yar yahay ficilkaasi hadduu wax badan uu yahay salaada wuu ku jabaya ficilka hadduu yar yahayna salaada ku jabi maayo ficilku markuu yariy waxaa ka mid a ishaarada tilmaamitaankii qof baa adoo tukanay kuu soo galay shay buu ku weydiiyey waad u tilmaantay deetana gacantaad ugu ishaartay meeshuu yaallo baad u tilmaantay ama su-aal buu ku weydiiyeyo wuxuu ku hi alaabti miyaad miyaa la qaatay markaasaas madaxa isla madaxa waxaad ugu ishaartay haa ama waxaad ugu ishaartay maya waa ishaarad moogta ishaaritaankaaasi waa ficil jinsigii salaadana ka mid maaha ma badna waa yaryahay salaadda waba yeli maayo qof baa ku salaamay salaanti baad ka celisay salaamu calaykum buu ku yihi gacantu adna u ishaartay ishaaritaanka gacanta ishaarasa waa ficil jinsigii salaadana ka mid maaha ma badna waa yaryahay salaadda waxba u noqon maayo waxaa ka mid a matalan kabihii qofku ku tukanayo iska saara iyo maradii macwiistii xidhinaya ama bu-iisii oo kale oo dhacay oo kale oo guntado oo kale iyo kuwa noocaas oo kalea iyaduna waxba salaada yeeli maayaan hadduu laakiin ficilkii farabato salaadda waa jibniye dhaqaaqii faraha badnaa socodkii booditaankan uu boodayo inuu qaato marka wax dilayo oo garaacayo wax dilayo darbigaasi faraha badan leh ee xadka ka baxsan iyadana salaadda waa jibinaya marka waxaad tidhaahdaa afcaasha salaada dhexdeeda la sameeyo waxaanu u qaybinaynaa laba jinsiga salaada ficil ka mid a iyo mid aan ka mid ahayn afcaasha jinsiga salaada ka mid ah ee la ziyaadiyo ee loo siyaadiyo sahwi sujuud sahwin baa lala iman doonaa sida rukuucu la siyaadiyo oo kale iyo sujuudoo la siyaadiyo oo kale haddii camdan loo yimaa la yimaadana salaad way ka jabaysaa jinsiga salaada haddayna ka mid ahayna waxaan u qaybinaynaa laba inay fara badan tahay iyo inay yar tahay hadday badan tahay salaada waa jebinaysaa hadday yar tahayna salaad waxba yeelimayso waziyaadati ruknin rukni ziyaadadii ruknigaasoo ficliy ficliya camdina loo siyaadiyo rukni buu ziyaadinaya ruknigu waa ficli ficli marka maxaa ku baxay ruknigii qowliga ah camdan markuu yidhi maxaa ku baxay sahwan hadduu rukni u siyaadiyo sahwan salaadu waa salaadu jabi mayso sujuud sahw buu la iman doonaa laakiin camdan buu siyaadiyey salaada way jabaysaa halkaa haddaba halkaas ogow markuu kugu yihi waziyaadatu ruknin ficliyin waxaa ku baxay ziyaadatu ruknin qowliyin rukni qawliya ziyaadadiisa salaad waxba kuma noqoto rukni qawliya oo la siyaadiyey waxba kuma noqoto mihaalkeeda muxuu noqonaya atixiyaadka oo kale aqrintiisu waa rukni atixiyaadka ugu dambeeya wuu akhriyey wuu dhameeyey mar labaad buu kusoo celiyey haddana wuu siyaadiyey faatixadii buu akhriyey wuu dhameeyey wuu ku celiyey haddana wuu ziyaadiyey waxba yeeli maysa salaadiisa marka arkaanta qawliga ah sida faatixada oo kale iyo atixiyaadkaas oo kale iyo haddaa markaasi la ziyaadiyo lagu soo celiyo waxba ku yeeli maayo wاtaqadumi calىa imaamihi imaamkiisa oo ka horeeyo biruknayni ficliyiin laba rukni oo ficliya ka horeeyo wاtakhalufu bihimaa iyanu ka dambeeyo bigayri cudrin cudurdaar la-aan uga dambeeyo iyadana salaadii waa jebinaysa halkan in yar baan akriya anaa la socdaya halkaa weli imaamka in laga horeeyo iyo in laga dambeeyo waxa wey mutaabacadii weeyaan moogti mutaabacadii in laga horeeyo in laga dambeeyo labadaba cudurdaar la-aan way ku jabaysaa buri salaadii marka xaalaha dhowraynu qabinana waad la soconaysa mutaabacada imaamka horta waa waajib imaamka in la mutaabaceeya waa waajib inamaa jucila alimaamu liyutama bihi faidaa kabara fakabiruu waidaa rakaca farkacuu waidaa qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbana walaka alxamd imaamka in la mutaabaceeya waa waajib mutaabacaduna waa maxay mutaabacadu waxa weeyaan anlaa yataqadama calayhi bishay min alafcaal imaamku waxa uu sameynaya waxba haka horreyni ha ka horreynin oo afcaashu sameynayo ha ka hor sameynin imaamka gadaashiisa soco marka wuu rukuucay kadaba rukuuc wuu sujuuday kadaba sujuud wuu soo toosay kasoo daba toos yacni daba soco wey mutaabacadu waa caynkaas weeyaan haddaba mutaabacadaasi haddaa laga tago waxay u qaybsami doontaa saddex xaaladood bay noogu qaybsamaysaa inuu imaamka ficilkiin uu sameynayo la muqaaranayo inuu raaco isgarab socdaan mar bay salaaddii wada gelayaan mar bay wada rukuucayaan mar bay kasoo wada toosayaan way isgarab socdaanba kamana horeeya kamana dambe u garab socdaa taasi waa mid inuu imaamkii ka horeeyo iyo inuu imaamkii ka dambeeyo horta waa saddexdaas garab socodka in la garab imaamka hadduu garab socdo salaadu waxay ku jabaysaa takbiiratu lixraamka haddii uu muqaaranayo oo mar ula xidho amaba uu ka shakiyaba imaamkiima mar baad la xidhatay mise lamaad xidhanin salaaddiis ma guntamayso wuu soo celinaya salaadda yani salaaddaasi salaad guntantay maaha imaamkiibaa xidhay isagii imaamkii mar keliya allahu akbar wada yidhaahdeen hal mar oo keliya ayay mar wada yidhahdeen labadoodiiba ma'muumkan salaadiisu ma guntamayso takbiiratulxraamkaasi mid saxa maaha oo salaaddiisi mid guntantay maaha salaadaasna waa soo celinaya hadduu saa ku tukado ama waxa uu ka shakiyey ma maad la xeratay imaamka mar baad wada gasheen mise wad keri dambaysa talow iyaduna waa la mid isku mid bay noqonay taa halkaa inoo dhi marka afcaasha kale hadduu la socdo salaadda waxba yeeli mayso laakiin mukhaalaf ley waxa uu khilaafay de imaamkiis buu khilaafay in la faray in la daba socdo ma daba socdo u garab socdo marka takbirda xaramka ku jabaysa takbiiraadka oo dhan imaamka waa laga dambeynaya xaaladda labaad waxa weeye in uu imaamkiisa ka horeeyo imaamka waa hor socdaa waa kan sheeku inagu yidhi laba rukni oo ficli buu ka horreynaya buu inagu yidhi horsocodka imaamka laga horeynayo waxaynu u qaybinaynaa laba qaybood inay takbiiratu lixraamka tahay iyo inay afcaashi kale tahay takbiiratu lixraamka hadday tahay oo takbiiratulixraamkii imaamka uu ka horgalay salaadiisu ma asaxaysa ninkaana waayo imaamka baad ka horeysaa imamka baad ka hor xehatay imaamku aan xidhin baad xidhatay adu takbiiratu ixraamki salaadda asixi mayso takbiiratu ixraamka had iyo jeer waa waxa weeyaan wuu ka duwan yahay afcaasha kale waxaa laga yaabaa ficilada kale haddaad ka shikidi salaaddaad waxma noqon mayso laakiin takbiiratu ixraamka haddaad ka shikidi salaadda ma ansaxayso takbiiratu ixraamka miyaad la timid mise lamaad imin haddaad ka shikidi adoo salaaddii ku jira waad ka baxaysa dib baad soo celinaysa laanna ta'hiir buu ku sameynayaa takbiiratu ixraamka shakiga laga shakiya si waxaana ka duwan salaadda dhexdeedood ka shakidiysan shalay tilmaaminay cadadkii ragacaadka oo kale iyo wixii la midka ahaa salaadda waa la tukanayaa laakiin dee tiradii yareed baa la qaadan wa shala soo marka waxaan nidhi takbiirat xraamka hadduu ka horeeyo salaadii ma asaxayso mise ma asaxayso ma asaxayso iyo inuu ka horeeyo arkaantii kale sida rukuucdii oo kale iyo sujuuddii oo kale iyo kuwii lamidka aha hadduu rukuucdii ka horeeyo ama sujuuddii uu ka horey ka hor rukuuco imaamkii ama uu ka hor sujuudo imaamkii hal rukni hadduu ka horeeyo salaadii sax ma noqon mayso hadduu caynkaa u sameeyo sahwan hadduu caynkaa u sameeyo sahwi salaadiisu waxba noqon mayso hal rugnibu ka horeeya maalan imaamkii baa taagan uu rukuucay so markii uu rukuucay ayuu kasoo toosay samica allahu liman xamida buu yihi wiilani imaamku waa taagan wuxuu ka horeeya markaa rugniga rukuucdu ka horeeya dabeetana imanku imaamka rukuucay ictidaalkii buu ku sugay hadduu caynkaa sahwi u sameeyey salaadiisii ma abayso hadduu sahwiye hadduu camdan u sameeyena salaadiisu way abaysaa calى اqwl الraajix lann waa talaacum wey salaad bu ku ciyaaray ninkan harcigu wuxuu farayna waa khilaafay kaasi markaa waa ka waa hal rukni hal rukni soo ma laba rukni bu ka horeeyey laba rukniyo wax ka badan bu ka horeeya hadduu camdan u sameeyey baطla salaat salaadiisu waa buraysa lanna mukhaalafadiiba aada u foolxun hadduu sahwi u sameeyena salaadiisu buri mayso waxa uu noqonayaa imaamkiisii oo taagan ayuu rukuucay misuu ka soo toosay markaasuu sujuuday misuu ka horeeya laba rukni wuxuu ka horeeyaa rukuucdii waxa uu kaloo ka horeeyaa ictidaalkiisna waa rukni weeyaan waa ka horeeya marka laba ruknigu yuu ka horeeyay hadduu camdan caynka u sameeyo salaaddu waa jabaysa hadduu sahwi u sameeyena waxay yidhahdeen culimmadu ragcaddaasi tirsan maayo ragcaddaa tirsan maayee markuu imaamku hadhow salaadda dhameeyo waxa uu ka dhigay nin ragcadi ka tagtay oo ragcad buu la iman doonaa dhamaystiran intaa waad fahanteen sooma waay taasna waa markii imaamku kaho imaamka laga horeeyo imaamka haddii laga hor laga horeeyo misaan u qaybinay in takbiirta xraamka uu ka horeeyo iyo inuu afcaashi kale uu ka horeeyo soo labada ma takbiiratulixraamkii uu ka horeeyey muxuu noqonay xukunkeedu ya salaadaasi ma gunta mayso salaadaasi ma gunta mayso afcaashi kale uu ka horeeyey waxaynu qaybinaynaa laba qaybood inuu hal rugni ka horeeyo iyo inuu laba rugni ka horeeyo hal rugni hadduu ka horeeyey u sameeye camdan salaad way abaysaa sida raajixa madhabka wuxuu qoraya inaan inna jabinin camdiga laftiisu hal rukni hadduu ka horeeyo haddii uu sahwa laga horeeyeyna salaadu jabi mayso hadduu laba rugni ka horeeyo oo camdan uuga horeeyey oo kas caynkaa u sameeyey salaaddu way jabaysaa hadduu sahwi caynkaa u sameeyeyna ragcaddaasi tirsan maayo hadhow imaamku markuu dhameeyo muxuu la iman doonaa u ragcad dhamaystir soo waadax maa intaas maxaa hadhay saddexdii xaaladood mise xaalad baan sheegay laba ta kood maxay ahayd in imaamkii lala la muqaaranayo talabaadna in la in laga horeeyo maxaa inoo hadhay marka in laga dambeeyo inoo hadhay marka waxaa inoo hadhay xaaladda saddexaad oo ah in imaamkii laga dambeeyo imaamka ka dambeynta laga dambeynayo waxay noqonaysaa laba qaybood iyadu in cudurdaar looga dambeeyo iyo in cudur daar la-aan looga dambeyo horta waa labadaas in cudurdaar cudurdaar la-aan in imaamkii laga hadho waa laga hadhaya imaamkii len in cudurdaar la-aan imaamka laga hadho laba nooc bay noqonaysaa laba qaybood bay qaybsamaysaa qaybta kood waxa weeye an yatakhalafa biruknin waaxidin imaamkiibuu ka hadhay hal rukni oo keliya salaadiisu waxma noqon mayso imaamku rukni buu ka dambeeya qur-aankii buu akriyey imaamkii buu wada akriyey imaamkuu rukuucay uu ka hadhayso haddana imaamku uu kasoo toosay ictidaalkii buu leeyihi samic allahu liman xamida weli wuu taagan isagu wax cudurdaara dhama haysto hal rukni buu ka horeeya imaamkii waxuu ka horey ruknigii rukuucdii buu ka horeeya salaadiisu waxba noqon mayso culimada qaarkii waxay idhahdeen salaadiisu way jabaysaa mar hadduu cudurdaarba lahayn intaasoo dhan ka harhnaada imaamkii way ku jabaysaa ka labaadna waxa weeye inuu laba rukniyo wax ka badan ka haro cudurdaar la-aan hadda cudurdaarku mar walba socda cudurdaar la-aan buu imaamka uga harhayaa laba rukni iyo wax ka badan imaamkiibaa sujuudsan isna weli faatixadii u akhriya sujuud buu imaamkan ku jira cudurdaar uga hadhayna ma jirto ogaan bu uga hadhay batalat salaatu bilitifaaq qofkaa salaadiisu way jabaysaa bilitifaaq marka halka waxa kaga soo baxay imaamka haddaa looga hadho cudurdaar la-aan in cudurdaar looga hadho iyo in cudurdaar la-aan looga hadho cudurdaar la-aan haddaa looga hadho laba kaaga soo baxay inuu hal rugni ka dambeeyo inuu laba rugni ka dambeeyo hal rugni hadduu ka dambeeyo salaadda waxba noqon mayso laba rugni hadduu ka dambeeyo salaadda way jabaysaa saddex sano wadax ma maxaa hadhay ya maxaa hadhay kii cudurdaarka ahaa baa inoo hadhay kii cudurdaarka lahaa ayaa inoo hadhay qofku wuu ka hadhay imaamkii wuxuu nooga hadhay cudurdaar buu uga hadhay markuu cudurdaar uga hadho waxaa adu way yar dheeraataa laakiin waxaan kusoo ururinaynaa un qofka hadduu cudurdaar uga hadho salaaddiis waxba noqon mayso cudurdaar hadduu uga hadho imaamkii salaadiisu ma jabayso waxba noqon mayso markaa suwar badan bay leedahay suwarkeeda waxaa ka mid ah salaatulkhawfki oo salaatulkhawfka rasulku muxuu sameeyey alayh sala slam intuu ciidankiisa laba qaybood u qaybiyey ayaa mar la wada xidhay uu xidhay way la xidheen intuu salaaddii xidhay buu la- iyaguna la xidheen wuu rukuucay way la rukuuceen wuu kasoo toosay way kala soo tooseen wuu sujuuday qo- qoladii dambe way hadhay safkii dambe wuu taagnaa muu raacin sujuuddii muu raacin way sujuudeen way kasoo tooseen way sujuudeen way kasoo tooseen way soo istaageen istaagii markay soo istaageen bay ayagu sujuudeen marka qoladan dambe waxay maqan ka maqan tahay sujuuddii iyo fadhigii iyo sujuuddii labaad intaaba way ka hadheen laba rukni bay ka hadheen waxayna uga hadheen laba rukni ziyaadaba waxay uga hadheen cudurdaar bay uga hadheen markaa salaadda waa sax rasuulku bala tukanaya alay slam gaar bay ku jiraan ayagu taasu marka waa cudurdaar salaadda waxma yeelayso waxaa cudurdaarada ka mid a iyadana qofku hao qofku carabkiisu culus yahayba faatixadii uu maanta dhan akriyay oo carabkiiba culus imaamkuna waxaa laga yaabaa inuu dedejinayo ama qofku waa waswaas bahay faatixada mada akhriya mise mada akhriya ku celcelinaya oo kolba waa waswaaskaasaa jira dabeetana imaamkiina waa nin degdegayo horuu markaa u rukuucay oo horuu uga soo toosay oo kaana saas uga hadhay isaga salaaddiis waxba noqon mayso waxaa laga doonaya inuu daba socdo in imaamkii daba socdo isku day inuu gaadho ayuu markaas isku dayi doona insha allah taala marka waa intaas xaalaadkaas buu qabsamayaa imaamka oo laga horeeya laga dambeeyo haddaynu soo ururino saddex xaaladood baynu ka dhignay in imaamka la garab socdo in imaamka laga horeeyo in imaamka laga dambeeyo imaamka haddaa la garab haddaa haddaa la garab socdo takbiiratu ixraamka haddaa mar lala xidho salaadaas ma ansaxayso Eh, ar- ficiladii kale haddaa la garab socdana salaadda waxba yeeli mayso laakiin sax maaha imaamka in laga horeeyo imaamka horti in laga horreeyo imisanu qaybinay ya waxaanu qaybinay laba haye in laga horeeyo imaamkii rukni in laga horeeyo iyo in laga horeeyo laba rukni iyo wax ka badan imaamka haddaa rukni laga horeeyo salaadii waxba noqon maysa sahwan haddoo laga horeeyo camdan haddaa laga horeeyana salaadu way jabaysaa qowlka raajixa haddii laba rukni imaamka laga horeeyo salaadu waa ay jabaysaa haddii camdan ay tahay sahwan hadday tahayna salaadu ma jabaysa lakin maxaa la samaynaya ragcad baa ka tagtay ninkaas wey ragcadda ma tirsanayo weyaan haddii imaamka markaas waxa weeyaan laga dambeeyan waxaynu qaybinay laba qaybood inuu cudurdaar uga dambeeyo iyo inuu cudurdaar la-aan uga dambeeyo cudurdaar had cudurdaar la-aan hadduu uga dambeyo waxaynu qaybinay laba inuu rukni ka dambeeyo iyo inuu laba rukni ka dambeeyo rukni hadduu ka dambeeyo salaaddii waxba noqon mayso hadduu laba rukni ka dambeeyana salaaddu way jabaysaa haddii cudurdaar ay tahayna salaadu ma jabayso waa intaas wey waniyati qaطci salaati salaada goynteeda oo qofku uu niyoodo salaadii waa jebinaysaa iyaduna wuxuu niyooday salaada iskaba jar ka bax salaada mar haddii salaaddii uu niyooday goynteedii salaadiisi isagana waa jabtay isla markaasi jabaysa wata wa tacliiqi qaطcihaa goynteedii oo ku xidho bishayin shay uu ku xidho salaada goynteediiba qof ku xidho wuxuu leeyahay heb- shay buu ku xidhaya hebel hadduu soo galo salaada waad ka baxaysa waad jaraysa marka iyadana hebelkii la sugi maayo hebelkii la sugi maayo mar alle markaas uu niyadda ku qabtay hadduu hebel soo galaba salaadda waad ka bixi doontaa salaaddiis way jabtay waxaa jira ashyaa haddaa niyaddaba lagu qabo haddaa shay lagu xidho isla markaaba dhaca waxaa ka mid ah imanka salaadan aynu salaadoo kale qofku hadduu niyadda ku qabto shaygaasi had- had- hadduu qof soo galo ama qof uu baxo salaadda jar matalan ku yar buu wataa kaa yara hadduu baxo salaadda waad goyn doontaa hadduu niyadda ku qabtaba uu niyoodo salaadda markaasi ka jabta markaaba way jabta waxaa la mid ah kufriga qofku hadduu yidhaahdo hebel haddii waxaa sameeyo diinta iskaga baxa markaasuu ka baxay isagu qofkii la sugi maayo muu sameysa muu sameynayn markaasuu diinta ka baxayba uu niyadda ku qabtay waxaa hadduu saasano diinta ka bixi uu ka baxay diintii wataradud fii qaciha goynteedii oo niyadda qofku ka noqnoqdo oo wicil miyaad goysaa salaadda miyaad ka baxdaa isagood ku jirtaa oo taasoo taradudkaasi iyadana salaaddii way jebinaysaa halkaan ku dayno maanta sala allahu wasalama wabaarak calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin salaatuleilka salaatuleilka waxay bilaabantaa salaada cishaai marka la tukada kabacday bilaabanaysaa ilaa طuluuc alfajr ayaay joogtaa oo qofkii isle habeenkii aakhirkiisa kici kari maysid waxaa wanaagsan salaada cishaa markuu tukado in uu tukado salaatuleil intuu ka tukan karayo oo ay ugu yar tahay ragcad witridii ama saddex ragcadood ama shan ragcadood inta uu karayo qof xilliga ugu fiicanina waa habeenka aakhirkiisa weeyaan saddex meelood marka loo qaybiyo markay laba meelood tagaan ee ay meele harhsan tahay markaasi ugu fiican tahay salaatuleilku qofkii isagu karaya xilligaa inuu kici karo waa xilliga ugu wanaagsan ducaduna ay mustajaabada tahay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu addoomihiisa waxay weydiistaan uu siinayo oo uu ka aqbalay marka xilligaasaa ugu fiican qofkii karay taxiyatulmasjidka duxadii kol qof hadduu doonayo inuu tukado masaajidka uu soo galo horta taxiyatulmasjidku laba ragcadood taxiyatulmasjid la yidhahdo sidoodoo gaara maha qofku waxaa laga doonayaa masaajidka markuu soo galo in aanu fadhiisanin ilaa uu laba ragcadood tukado rasuulku wuxu uhi alayh salatu salaam idaa dakhala axadukum masjida falaa yajlis xataa yusalliya ragcatayn ilaa laba ragcadood tukado yuuna fadhiisanin buu yihi marka haddaad masaajidkii timid laba ragcadood duxa aad tukatay khalaas taxiyat waa kaa dhacay taxiyat masjidka waa kaa dhacay haddii xataa qofkii uu salaaddii ay ka tagtay oo salaad qalaa uu tukanayo oo masaajidkii uu soo galo amaba salaaddii duhuroo taagan buu soo galo deetna duhurkii uu tukado ama casar uu yimaado oo uu tukado salaaddii faralkeedba uu tukado waa taxiyat masjidka waa ka dhacaya waxaa la rabaa qofkaas inuuna fadhiisanin bilaa salaad inuu tukadaa la doonaya markaa tukashadii way kaga way kaga filnaanaysaa haddii salaad duxaa ama salaadihii faralka ahaa ka tegay oo kale ama salaado sunnayaala duhurka oo kale labada ragcadood ka horreeyey ayaa uu tukaday waa waa ku filantay
way wuxuu leeyahay hadduu qofka tago ataxiyaadka dambe uu saa salaadii kaga baxo ma wuxuu leenahay ataxiyaadka keliya mise ragcadaas uu soo celiyo atixiyaadkii oo hadduu ilaawo atixiyaadkii ugu dambeeyey rukniga hadduu ilaawo oo salaaddii ka baxo haddii uu xusuusto yani waa wuxuu la imanaya keliya un atixiyaadkii wuu soo fadhiisan doonaa atixiyaadkii buu akhriyi doonaa atixiyaadkii markuu dhameeyana tasliimtii buu la iman doonaa haddii laakiin uu fogaaday oo gurigiisii tegey oo ama suuqii u tegey oo goor dambe uu xusuustay in uu ka tegay atixiyaadkii salaadaa waa soo wada celinaya dhammaanteed sujuud sahwan u raacin sujuud sahwi waa raacinaya mar hadduu eh, sujuudu sahwi waa la imanaya atixiyaadkii markuu ka tegay sujuud sahwi wuu ku kabaya waa la imanaya way hadduu hadduu faatixada an ka akhriyi lahaa oo ataxiyaadkii akhriyo uu soo rukuucay isagoo faatixadiiba akhriyay sahwan Ah.
dabeeto uu sidaa salaadii kaga baxay isagoo ataxiy- akhriyin faatixadaas ka horay
hadduu faatixadii halku ka akhriyi lahaa oo akhriyay atixiyaadkii istaagii ku akriyey saasuu ku ilaawo de uu ku dhamaystay ragcaddaasi ma jirto ragcaddaa uu soo celin doona ragcad buu ku dari doona hadhow markuu xusuusto hal ragcad buu ugeynayaa sujuudu sahwna waa la imanaya
qabow baa kusoo dhaco oo maganaysaa aan ka boqo biyaha ma gabagabaysan karaa biyaha haddaa laga boqdo waktigada qawigooda iminkana soo socdo madaxiisii aynu galnay qofka hadduu ka boqdo inuu maydho biyaha waa waa diirin karayaaba maranaya oo de iminka waa la diiriya ama dabkii baa guriga yaalla ama bahal yar baa jirto daba kala gashado marka waa diirsanaya wuxuu ku diiriya hadduu waayo biyihiina uu ka boqdo inuu ku halaagsamo hadduu ku maydho ama uu xanuun ka qaado xaaladda waa gebagebaysanaya gebagebaysigu waa u banaay ee banaanta Sa- sanduuqa masaajidka uri lacagta lagu rido ah ee mu-adinka haddaan waxba laga siin masaajidka ma isticmaali karto kisee masaajidka masaajidka sanduuqu leeyahay macay dhaqaalaha loogu rido ah
Een, qofka mu-adinka ma isticmaali karaa haddaan masaajidka waxba ku qaado haddii masaajidka waxba ka qabanay waxba ku qaadanaya aan lacag ah waxba ku qaadan sanduuqa masaajidka maxaa loogu talagalay marka hore
masaajidka nadaafadiisa.
nadaafadiisii horta waxay ku xidhan tahay sanduuqa waxa loogu talagalay dadka masaajidka jooga ee sanduuqa dhiga meesha waxay ugu talagaleen hadday ugu talagaleen dadka howlwadeennada ee masaajidka ka shaqaynaya dadka xaadhaya imaamkii mu-adinkii ee, dadka hagaajinaya masaajidka haddii loogu talagalay waa la siinaya wayna qaadanaya haddii laakiin la yidhi sanduuqaasi waxaa loogu talagalay keliya uun qofka xaadhaya dadka xaadho keliyan ugu talagalnay imaamka iyo mu-adinku kuma jiraan haddaa la yidhi oo saasoo kale loogu talagalay oo dadka xaadho masaajidka uun loo gaar yeelay dadka xaadhayuunbaa iska leh cid kale ma qaadanayso marka waxay ku xidhan tahay waxaa marka hore lo- koley dadkii dee sameeyey sanduuqan ee dadka yidhi sanduuqa masaajidka lacag ugu rida waxay ugu talagaleen may ku xidhan tahay haddii mu-adinkii iyo imaamku ay ku jiraan iyo dadka xaadhayaan way wa- waa la wada leey haddii laakiin loogu talagalay dadka xaadhayo keliya uun dadka xaadhayo keliya leh haddaa loogu talagalay mu-adinkoo keliya mu-adinkoo keliya lakin waxaan malanaya inta badan waxaa loogu talagalaa uun malaha dadka masaajidka wada shaqeynaya un maca mu-adinkiisii maca kuwa ka shaqeynaya ee xaadhaya saasaa maa u malanaya inuu badantay marka soo sama kole saas un bay noqotaa inta badan halka sanduuqa la sameynayo masaajidda qaar ka mid a sanduuqa waxaa loo sameeya dadka xaadha oo mu-adinkii iyo imaamkii dee raatib gaaraa la siiya dadka xaadha ayaa la siiya marka marka mar haddaan mu-adinkii aan wax lacaga la siinaynin mu-adinku marka horeba inuu ku tabarucaa wanaagsan aanu lacag ku qaadan iminka aadaankii wuxuu iska noqday waa- wax lagu shaqeeyo iyo maaragtay imaamka watakid muadinan laa ya'khudu calaa aadaanihi ajran rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaad samaysataa muadin aan lacag kaa qaadanayn aadaankiisaasi lacag aan ku qaadanaynin samaysa buu yihi marka culimadu waxay idhahdeen mu-adinku haddii uu ku gorgortamo yidhahdo aniga horta marka muadin muadin noqo marka la yidhahdo imisaa la isiinaya hadduu yidhahdo taas waa sax maha waa qalad ma banaana laakiin mu-adinkii marka la yidhahdo qabuu qabto ku tabaruco isagoo tabarucaya tabarucna loo sii waxa waa sax wey ila daba qofka masaarif u baahan yalaan ama dowladda ay siiso oo kale wasaaradda awqaafta ay siiso ama dadka masaajidka jooga ay siiyaan ama ninkii masaajidka dhisayba uu muadinkii uu lacag siiyo waa sax iyadu laakiin uu gorgortan sameeyo oo yidhahdo aniga maxaa la siinaya taasan banaanayn imaamu shaaficina raximahullah waa diiday iyadana marka mu-adinkii ah, inuu ku tabaruca wanaagsan su-aal kale ma wuxuu yidhi haddii uu eh, salaad sunaa galo adinkiina soo dhowi uu tacliiq ku xooga hadduu mu-adinku aqiimo salaada waad ka baxaysa waxma yeelaysa taas
aqiimkii waa soo dhawaaday salaadna waa galay wuxuu niyadda ku qabtay haddii uu isagoo salaada ku jira soo ma isagoo salaada ku jira niyadda wuxuu ku qabtay haddii intaanu gelin ha ayuu yidhi hadduu aqiimo salaada waad may taas waxba yeeli mayso marka salaadda lagu dhex jiro qadcu niya hadduu qofku salaadda soo ku dhex jiro uu niyoodo in salaadda uu jaro bay salaadda wax yeelaysaa isagoo salaadda ku jira uu hadduu mu-adinku ad- aqiimo salaadda waad jari doonta markaasi jabaysaa iyado marka waxbay niyadda ha ku qabanayna in markuu a- aqiimo uu salaadda ka baxa sala allah cala maxamed